bsm اllaah alxamdu lilah hanaaء lilah uma salaatu wasalaamu calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rabbi callimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiinaa dersigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sideedaad min suurati اlfatx qaala allahu tacaalaa inaa arsalnaaka shaahida wamubashira wanadiira lituuminuu biاllaahi warasuulihi watucaziruuhu watuwaqiruuhu watusabixuuhu bukratan waasiilaa waxaynu soo haynay aayaadkii laynoo ku bayaaniyey dadka muuminiinta iyo masiirkooda kuwa kaafiriinta iyo masiirkooda halkan waxaa laga hadlayaa marka oo ilaahayna ku dulmanaysanayaa rasuulkiisa kariimkaa inuu ilaahay inoo soo diray nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulkaasoo ilaahay ku sharfay risaale ilaahay siiyey khalqigoo dhanna loo soo diray qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi innaa annagaa arsalnaaka annagaa ku dirnay adigoo nebi moxameda shaahidan xaalat yaa ku shaahid kac ku markhaanti kacayaa waa calal khalqi khalqiga dushooda wa mubashiran xaalata midu bishaaraynaya yaa loo bishaaraynayaa mu'miniinta janno loogu bishaaraynaya wa nadiiran mundiran xaalatay mid digaya oo kaafiriinta uga digaya naarta iyo cadaab uga digaya litu'minuu billaahi waxay ka dhigan tahay arsalna rasuula rasuulka annagaa dirnay rasuulkaanu dirnay litu'minuu inaad rumaysaan ayuhannaas bay ka dhigan tahay dadow billaahi ilaahay inaad rumaysaan iyo wa rasuulihi rasuulkiisa inaad rumaysaan iimaan jaazim ah ictiqaad iyo yaqiin wata inaa ilaah iyo rasuulkiisa rumaysaan oo aan meeshaa shaki iyo waxba soo gelin aayadda waxaaba laga qaatay bay ku leeyihin culimmada qaarkood nebigu xataa calayhi salaatu wasalaam isagoo nafsad ahaantiisu inuu isrumeeyey inuu rasuulkii ilaahay yahay ilaa annagaa ku dirnay litu'minuu inaad rumaysaan billaahi inaad rumaysaan baan kula dirnay iyo warasuuli rasuulkiisa inaad rumaysaan aa markaas isagaa rasuulkii ilaahay ah rasuulkana waxaa loo soo diray in ilaahay rasuulkiisa la rumeeyo litu'minuu billaahi wa rasuulih iyo watucaziruuhu inaad weynaysaan inaad u gargaadhaan waay ilaahay oo see ilaahay loogu gargaarayaa yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurku waa soo qaadan ilaahay diintiisa haddaa u gargaadho taasaa gargaarka lagaa rabo ilaahay kaa raba ah watucaziruuh iyo watuwaqiruuhu ilaahay inaad tacdiimisaan oo weynaysaan iyo watusabbixuuhu ilaahay inaad nasahdaan u tasbiixsataan bukratan gelinka hore iyo wa asiilaa gelinka dambaba waa fa subxaana allahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuun damaa'irtan culimmada aqwaal baa ugu sugan damaa'irtan wa tucaziruuhu labadaa hore waa laiska cadyihiin litu'minuu billaahi wa rasuulih wa tucaziruuhu wa tuwaqiruuhu wa tusabbixuuhu culimmada qaar baa labadan markaa taa hore ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa litu'minuu billaahi wa rasuulihi layi oo waxay dhaheen labadan dambe rasuulkaa loo celinayaayo wa tucaziruuhu nebiga inaad u gargaadhaan wa tuwaqiruuhu nebiga inaad weynaysaan oo taxtarimuu oo weynaysaan amarkiisa maca atacdiimi watakriim oo damiirka labadanba nebiga loo celiyo markaasaa misna dib loogu noqdayoo damaa'irtii xagga rabbi u noqonayo wa tusabbixuuhu ilaahay inaad hugtaan oo nasahdaan bukratan gelinka hore iyo waasiila kana ilahi baa loo celinaya culamada qaar ba waxay leeyihin war tafkiigaas iyo kala saarsaarkaas ma ahee waxaa ka fiican damaa'irtoo dhan hal meel baa loo daynayaa rabbi baa loo wada celinayaa wa tucaziruuhu ilaahay u celi wa tuwaqiruuhu iyana rabbi u celi wa tusabbixuuhu iyana rabbi u celi sidaas ku wada wad baa la leeyahay saasaa cajab badan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa yubaayicuunaka nebi allow kula mubaayacoonaya innamaa yubaayicuuna waxay la mubaayactamayaan la mubaayacoonayaan allaha ilaahay xudaybiya sanadkii lixaad markii la baxayo hadda meesha kun iyo afar boqoloo nin ay marayaan oo ilaa toddoba boqol oo geelah oo nebigu gaar toddobaatan gaar usii wado halkaas baycatu ridwaan kuwa halkaas mubaayacada kula galay innamaa yubaayicuuna allah xaqiiq ahaan ilahay bay la mubaayacooday waxay ka dhigan tahay nebigaaba lagu sharfaya calayhi salatu wasalaam mubaayacadii lala galay waxaa weeyaan bimansilati mubaayacati illaah ilaahay oo lala mubaayacooday kale mansilada laanna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa safiir xag rabbibow waxayna ka soo gaarsiinayaan saxaabadii nebigu waa la mubaayacoodo weliba dhibanshaa lagula mubaayacoodo sida imaamu bukhaariiyo muslim bay wariyeen oo ahayd baayacnaa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama cala almowt ayaanu kula mubaayacon inaysan cararina waa lagula mubaayacood inay sabraan waa lagula mubaayacood dee markii hore nin baa inta la diray oo qoladii reer makaad loo diray oo waxaa lii war nebigu dharkii cadcadaabuu qabaa labadii go' dagaal uma socdo inuu cumraysow rabaa xogtaasaan idin siinaya ninkii bay markaa xabiseen oo celiyeen waa la waayey ninkii ninkii saxaabigii markii la waayey baa markaa waxaa loo qaatay sayd cumaan baa baa la diray sayd cumaan dee isagu aad buu qaraabo badan iyo weji badan ugu lahaa magaalada makal mukarama markaasaa misna suuqa waxaa soo gashay sayd cumaan waa la dilay sayd cumaan waa la dilay markay la maqlay laakiin war ahaa aan jirin baa markaa mubaayacadan la gala saxaabadii nebigay la mubaayacoodeen calayhi salaatu wasalaam kuwa gaalada in la dagaalamo layska celiyo dhimashaa lagula mubaayacood innamaa yubaayicuuna allah saasaa layidhi waa markaa la leeyahay waa baycatu ridwaan laqad radia allaahu can ilmu'miniin ay ku soo degtay id yubaayicuunaka taxta ashajara yad ullaahi ilaahay yadiisuna fowqa aydiihim ayay ahaatay yaa yadullaahi waa fowqa aydiihim waxaa weeyaan ilaahay waa mid xaadira macooda aqwaashoodau maqlayaa makaankoodau u jeedaa damaa'irtooda iyo daahirkooda iyo qalbiyadoodu daalacanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa sidaas buu kula joogaa fa huwa tacaalaa almubaayic biwaasitati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam marka gacanta nebigu maxay ka sarraysaa kuwa la mubaayacoonaya gacantooda qofkii markii saa labada gacmood laysku saaro gacantii kaleo nebiga dhinaca kalena saa uga qabanaysa calayhi salaatu wasalaam waxay ka dhigan tahay qofkii la mubaayacooda rasuulka faqad baayaca allah ilaahay buu la mubaayacooday sida man yudici arasuula faqad adaaca allah oo kale waman nakasa qofkii buriya beycadaas iyo mubaayacadaas iyo cahdigaas fa innamaa yankusu wuxuu ku dulburi calaa nafsihi naftiisa yacuudu wuu noqonayaa dararkaas iyo dhibaatadaas isagay ku dul noqonaysa waman awfaa qofkii oofiya bimaa shaygay caahadow kula ballamay calayhullah calayhillaah inta badan waa aragtayoo ilayhi iyo waxaa weeye damiirkaas dee kasradaasaa la siinayay amaa midkan qiraa'aadka ku jiray ka mid tahaye waman awfaa bimaa caahada calayhullaha damiirkii iyo ha'daas la godayo laanna asalkii hore baa godaal iska ah huwa buu ahaa hu huwa waa mid midda labaadna haddii mar allahdan laamtan tafkhiim si loogu helo dee dammadaa markay ka hormadho tafkiim bay qaadanaysaa bimaa caahada calayhullah qofkii oofiye wuxuu ilaahay kula cahditamay fase yu'tii ilaahay wuxuu siin doonaa ajran cadiimaa ajar weyn baa ilaahay siin doonaa sayaquulu waxay kuu dhihi doonaan laka adiga nebi allow almukhallafuuna kuwa la gadaal mariyey oo min alacraabi reer baadigaah kuwa reer miyiga ah oo kuwa waxay ahayn munaafiqiina weliba kuwa iyaga ah ee ka haray inay ku raacaan sanadkii xudaybiye ee reer baadiyihii madiine ah waxay ku dhihi doonaan shaqalatnaa waxaana shuqlisay amwaalunaa amwaashayda xoolahanagi iyo wa ahluunaa ahalyaalkayagi ee fastakfir lanaa noo istikfaar dalab waa mashquulnoo jaanis baan weynado waxaan soo bixi weyno xoolihii iyo ilmihii iyo waxaas aan ku mashquulnay hadda ilaahay maqfiro noo weydii laanna waanu kaa harnay ee annagu khiyaarkayaga kaamaan harine arrin daruura keentay bay ahayd saasay dhahayeen ilaahay mukhallafiin booba ku maga ugu magacdan ilaa halkaasay ku hareen laanna markuu nebigu maka u baxayey ba iyagu waxay isdhaheen dee meeshaa quraysh baa ka horaysa iyo dad kale oo badan oo qabaa'il kalaayoo meesha dhib baa ka dhici doonee ha raacinina waxay aamineen mar hadduu maanta nebigu baxayo saxaabada la socda inaysan soo nabad noqonaynin deedna ilaahay baa fadeexadeeyey suuraddaana lagu fadeexadeeyey cududaarkoodu inuusan jirin iyo waxay qalbiga ka maleeyeen shaqalatnaa amwaalunaa wa ahlunaa fastakfir lana yaquuluuna xaalay ku qowlayaan bialsinatihim carabadooda maa shay laysa fii quluubihim qalbiyaashooda aan ku dul sugnay waxaan qalbigooda ku dhex aan ku dhex jirin ayay ku hadlayaan been bay sheegayaan cududaarka iyo waxaanoo dhan runka ma aha qul waxaa dhahdaa macaa fastakfir lanaadan toobadkeenka ma aha qul waxaa dhahdaa waman yemliku yaa hananaya lakum idinka idin hananaya min allaahi ilaahay xaggii idinka hananaya shay-an shay in araada ilaahay hadduu doono bikum idinka daran dhibaato hadduu ilaahay idinla doono oo amase araada ilaahay hadduu doono bikum idinka nafcaa nafci hadduu idinla doono yaa idinka celiniya wey mashiicada ilaahay iyo qadihiis dhibaato xag rabbi haddii laydinka qadaro yaa idinka celin kara waa cidna nafac hadduu idinla damcana yaa idinka hor istaagi kara waa cidna bal iskaba dhaafe kaana allah layse alamru beeye bash bal iskaba dhaafe arrinku saa aa moodeen ama sheeganaysaan maahe kaana allahu ilaahay wuxuu aad bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiiraa ayuu ilaahay ahaaday bal danantum waxaad u malayseen allan yanqaliba arasuulu rasuulku inuusan soo noqonaynin iyo walmu'minuuna kuwa mu'miniinta ah ilaa ahlihim eheladoodii inaysan u soo noqonaynin abadaa weligeed munaafiqiinta baa lala hadlayaa bal danantum iyagaa lala khidaabayaa waxaad u malayseen munaafiqiinay nebi moxamed iyo saxaabadu inaysan dib dambe ugu soo noqonayn ehelkoodii iyo guryahoodii iyo magaaladii madiinatulmunawara wasuyina waana la qurxiyey daalika arrinkaas fii quluubikum qalbiyaashiinaa lagu xardhay oo lagu qurxiyey wadanantum waxaa kaloo malayseen danna sawi yaa xume malihiis xumaan malaheed ayaa malayseen wa kuntum waxaana ahaateen qowman qowm qowmkaasoo buuroo macnaha halaagsamay bimacnaa haalikiina cinda allah qowman buuraa kuwa halaagsamay oo cara ilaahay mutaysay iyo ciqaabkiisa kuwaas ayaa ahaateen waman lam yuumin qofkaan rumaynin billaahi ilaahay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa qofkaan rumaynin fa innaa anagu actadnaa ilahay wuxuu yidhi waxaan u darabnay lilkaafiriina kuwa gaalada ah saciiroo naarta saciiro la yidhahdo naar hurid badan weeye taas baanu u diyaarinay wey walilaahi ilaahay buu u ahaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo walarda ardada mulkigeeduba labadaba ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala siduu rabo ilaahay ugu tasarufayaa yakfiru ilaahay waa u dhaafaa liman yashaau ciddou doono wa yucadibu ilaahay waa cadaabaa man yashaau ciddou doonan ilaahay waa cadaabaa wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaaday kafuuran mid dhaafid badan raxiimaa oo naxariis badan waasica almaqfira cadiima araxma ilaahay sidaa weeyaan sayaquulu lmukhallafuuna waxay ku qowli doonaan kuwii la gadaal mari hadalkay dhihi doonaan hadhow baa hadda nebiga loo sii sheegayaa sii ogow kuwaasaa ku imaanaya sidaa iyo sidaa iyo sidaasayna ku dhihi doonaane waxaad dhahdaa sidaa iyo sidaa ugu jawaab sayaquulu lmukhallafuuna waxay kuugu qowli doonaan idaindalaqtum markaa u aadaan oo u dhaqaaqdaan ilaa maqaanima haniimooyin intii ka ah lita'khuduuhaa hanaa-imtaa inaad soo qaadataan lita'khuduuhaa inaad soo xasilisaan yaa haniimooyinka inaad soo xasilisaan oo soo heshaan oo soo qaadataan darteed markii aad aadaan yaa waxay idin dhihi doonaan kuwa mukhallafiinta ah ee haray cumradii la dhihi jiray cumratu lxudaybiya markaad aadaan ilaa maqaanima xaggee la aadaya meeshii khaybare la dhihi jiray baa la aaday oo hadda magaalo way noqoto halkaa inaa aadaan markaa halkaa u dhaqaaqdaan waxay idin dhihi doonaan daruunaa bay dhahayaan munaafiqiintu naga taga muminiintii bay la hadlayaan nataabickum nebigay la hadlayaan ee muminiinta daruunaa iska kaaye daayo naga taga natabickum idin raacneene waa idin raacaynaaye war maanta waa idin raacaynaaye iska kaaye daaye barbarkiinaan ka dagaalamaynaaye yuriiduuna xaalay doonayaan an yubadiluu inay beddelaan kalaam allaahi ilaahay hadalkiisa yaboohi ilaahay bay rabaan inay beddelaan oo yaboohaas muxuu ahaa dadkii xudaybiyad xaadiray yaboohi loo yaboohay oo ah wax allaale khaniimada khaybara laga helo waxaa iska leh dadka xaadiray yaa xudaybiyadii hore maalintii hore dadkii nebiga la socday calayhi salatu wasalaam baa iska leh khaniimada khaybare laga helayo qul waxaa dhahdaa nebi allow marka waaga dambe markay kuu yimaadaan oo ay saa ku dhahaan oo iska kaaye daayo waa idin raacaynaa markay dhahaan waxaa ku dhahdaa qul waxaa dhahdaa lan tattabicuuna na raaci maysaan lan tattabicuuna ku dheh nama raacaysaan qaniimadana nasiib kuma lihidin sidaa ku dheh maxaa yeelay kadalikum kiinaas ayuu qaala allaahu ilaahay yidhi min qablu horay horay baa ilaahay noogu sheegay inaasaa dhahaysaan namana raacaysaan nasiibka wixii meeshaa laga helana waxba kuma lihidin kadalikum kiinaas bou qaala allaahu min qablu anaa xukunka ilaahay weeyaan qaniimadaas loo xukumay dadkii xudaybiye xaadiray cid kalena aysan waxba ku lahayn markaasaa ku dhahdaan nebi allow haddaan kuusii sheegaynaaye ilaa nebiga ilaahay baa la jire waa loo sii caddaynayaa wax kasta fa sayaquuluuna waxay dhihi doonaan weli ma dhihin jawaabtay dhihi doonaan misna loo sii sheegayaa waxay ku dhihi doonaan bal iskaba dhaafe taxsuduunanaa waana xasdaysaan inaan wax idinla qaybsanno xoolaha wax ka helno baad noo diidantihiin waxaad noogu diidantihiin inaan idin raacno garabkiinna ka dagaalanno waxaad diidantihiin inaan hadhow xoolo helnaan noo diidantihiin bal iskaba dhaafe taxsuduunanaa waa naxasdaysaan saasay dhihi doonaan qaniimada aan qaadanaynaa ka xunti bal iskaba dhaafe kaanuu waxay ahaadeen ilaahay baa tan ugu jawaabaya ilaahay baa radinaya qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi bal iskaba dhaafe kaanuu waxay ahaadeen laa yafqahuuna kuwaan fahmayn ilaa qaliilaa wax yar mooyaane fahman qaliilan wax fahan yar bay haystaan faham weyn ma leh fahamkaa yar waa maxay fahamka yar waa xirsuhum cala alghanaa'imi haniimo ku dadaalka fahamkaa keliya haysaan adduunyada fahamkeeda shilinkaa soo helidiisa iyo arrimaha haniimada taa keliya fahansan yihiin qul lilmukhalafiina qul waxaa u dhahdaa nebi allow lilmukhalafiina kuwii la gadaal mariyo oo min alacraabi reer baadi ah reer miyigi waxaa ku dhahdaa oo min alcaraabi satudcowna waa laydin wici doonaa waa laydin yeeri doonaa waxaa laydin wici doonaa waxaa laydinku yeeri doonaa ilaa qowmin qowm intii ka ah qoomkaasoo ulii ba'sin ulii ulii ba'sin ba'si u saaxiiba ba'sigaasoo shadiidin daran dhibaato daran qolo u saaxiiba oo dagaalyahanno ah halgamayaal ah yaa qoladaas baa laydinku yeeri doonaa qoladaani waa qolo inkaaran bay laftoodu ahaayeenoo dagaalka aadu yaqaan waa qoladii reer banu xaniifa waa ninkii musaylimatulkadaab qabiilkiisii waa kuwii ridoobay inkaarta qabay dagaal miiran bay ahaayeen kuwaan marka waa leeyahy hadda soo khaybaraa idiin raacayna kuma ordaysaan qolaa laydiin wici doonaa qolo lala dagaali doono baa laydinku yeeri doonaa waa laydiin sheegaya kuwaasoo ulii ba'sin shadiidin ah tuqaatiluunahum xaalad la dagaalamaysaan ow yuslimuuna ama waa islaamahayaan waxay ka dhigantaa imaa an taqtuluuhum inaad laysaan oo la dagaalantaan wa imaa inay diinka soo galaan iyagoo aan dagaalamin waxaan labada ahaynoo la aqbalaya ma jiro fain tudiicuu haddaa adeecdaan oo dagaalkaa u soo baxdaan qolada la ydiin wacay yu'tikum allahu ilaahay idin siiyeen ajiran xasanaa ajar wanaagsan oo weyn oo ballaaran ayaa ilaahay idin siinaya haniimaa helaysaan gacan sarayn iyo nasri baa helaysaan janno aakhiraa baa helaysaan haddaad taas yeeshaan wain tatawallow haddaad jeensataan kamaa sidii tawallaytum aa u jeensateen min qablu horay oo goormo ah min qabludaas xudaybiye waagii saa nebiga uga hadheen calayhi salaatu wasalaam haddaa maantana u hadhaan markii qoladan la ydiin dalbo oo la ydiin waco oo soo baxay laydin yidhaahdo haddaa hadhaan sidaa waagii hore u hadheen oo kale yucadibkum ilaahay idin cadaabeen cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliimaa xanuun badan cadaaban shadiida cadaab daran waa jahanamo wey marka iyagu cudurdaara beena iska sheeganayeene cudurdaarada rismigaad oo qofku jihaadka kaga hari karo ayaa halkan hadda lagu tilmaamaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laysa ma ahaanin cala al acmaa yaa midka indhoolka ah ee acmaaga ah dushiisa xarajun wax ismi iyo dembiya inuu bixi waayo jihaadka u dhaqaaqi waayo dembi kama saarna walaa cala alacraji midka dhutinayoo laangarahana dushiisa ma ahaanin xarajun dembi iyo ismi ninkaa lama ordi karo ma dheerayn karo waa nin naafa ah kaasna dembi dushiisa ma ah walaa cala almariidi midka xanuunsan dushiisana ma ahaanin xarajun xaraj iyo culays iyo dembi iyo ismi kaasna dushiisa ma ahaanin waxaa la yidhahdaa asxaabu alacdaar aldaahira cudurdaarada iska muuqda dad kale weeye qof dhutinaya qof indhala qof xanuunsan laakiin kullu saxaabada waxa weye iyagoo cudurdaarka haysa rag indhalabaa dagaalka galay oo waxa weeye safka hore galay oo kuwa iyagoo dhutinaya tegey oo dhutinayo yiri dhuntintayadaas waxaan rabnay inaan jannada ku galno oo kuwa iyagoo xanuunsan xaadirayoo tegey saas iyadoo aan lagaba cafiyey oo laga daayey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yudic illaaha qofkii ilaahay adeeca wa rasuulahu rasuulkiisa muxamedan adeeca calayhi salaatu wasalaam waman yudic illaaha qofkii ilaahay adeeca wa rasuulahu rasuulkiisana adeeca yudkhilhu ilaahay geliyeen jannaatin jannaad waa jamac buu ilaahay jannaad buu gelinayaa jannaadkaas iyo beerahaasoo tajri ay dareerayso min taxtihaa hoosteeda taxta ashjaarihaa wa qusuurihaa baa looga jeedaa qasriyadaas iyo geedaha hoostooda ay dareerayaan oo walawalcaynayaan al anhaaru webayaashii macruufka ahay oo layska yaqaanay ee aynu darsigii hore kusoo qaadannay oo kuwii biyaha ahaa iyo kuwii malabka ahaa iyo kuwii caanaha ahaa iyo kuwii khamrada ahaa ee wada cajiibka ahaa ay dareerayaan jannaadkaasoo tajri ay dareerayso min taxtiha hoosteeda al anhaaru webiyaashu ay dareerayaan kuwaasaa ilaahay gelinaya waa jannaatu naciim waa qofkii ilaahay adeeca rasuulkiisana adeeca arrintaas hadda waxay u baahan tahay dadaal dheeraada iyo juhdi in ilaahay la adeeco rasuulkiisana la adeeco calayhi salaatu wasalaam yaa jannaadkaasaa lagu abaalmarinayaa markaas cajaa'ibka ah allahuma ijcalnaa minhu waman yatawalla qofkii jeensada oo ka jeensada jihaadka cudurdaar la-aan iyadoo la baxayo oo diinka ilaahay koryeelkiisa loo baxayo oo gaalada ilaahay beenisa lala dagaalamayo qofka dhabarka duwa anba jeensada yucadibhu ilaahay cadaabenkaa isagaana cadaaban cadaab ilaahay cadaaben cadaabkaasoo aliimaa bimacnaa shadiida xanuun badan oo darnaan badan fi dunyaa adduunyada cadaabka gaaladaa ku dhacaysa iyo kuwa waxa weeyaan waa dulli aakhirana cadaabkii rismiga ahaa ee abaalmarinta ahaa ayaa lala beegsanayaa darsigeennu intaasan ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab